waxaan deganahay sukeelaan joognaa dhibkan wariyaha maanta aan ugu yeeranay waxaa waaye biyo oo u horeyso biyola-aan biyola-aan baan nahay waan ooma nahay ceel ma qabna warar noo biyowdoo weyn ma qabna bareed baan cabnaa warta waa waa angeganta warba ma qabna weynba oo noo biyowdaba bareeg baan cabnaa bareegta ruuxii tabar u hay oo soo shubtaan soddon ka gadanaa garjankii dadka qaar ma wa shuban kara soddonki ma awoodno saaka haddaan soddon garjan dhaasata casri kuma dari kartid ma helaysid ilmaha iikoo oomanay iskuulka aadaayin markay soo gudoomaan biyo la waraabiya malaha biyo la cabo malaha biyo dhar loogu dhaqo malaha dhibka nooweyn waa biyo hadday gabar foolata dharka wax loogu dhaqo malaha dhib biyo ka weyn horta mala masbilah kowd u horo dhibkaayna waa biyo marka biyaha saasaan ugu oomana haddii ceel naloo suro haddii baldoos weyn naloo qodaa ilaahay noo biyeynaa horaanta gaari haddii galabta naloo keeno aan dhaansanna waa waa wax weyn bay noota booyadda labaatan kunaa lagu shubtaa ruuxii awoodi kara dadka qaarna maba awooda cisbitaalka toban sano u dhisay tobankii sano wuxuu dhisnaa daawo lama keenin daktarna ma keenin wuu dudume waa la hagaaji haddana haddana mar labaad buu dumi rabaa intaasuu daawalaanya cun islaanta foolata gaariyaa lagu qaadaa way dhiig tii dhiig baxda ama way u dhiman ama ilahay ka kiciya waa cisbitaala loola ordaa waxaa lagu qaadaa taxi daawo nooma taalla waxaan u baahana in daawona loo keeno dhaktar iyo daawo inanoo keena u baahana axmed maxamed waa ninka walaalkayn waa ninkii naga dhashay oo wiilkaayn ahaa oo ilaahay noo soo geli oo dhibid gafanaa ah waxaa rabin inuu taageero biyaha iyo isbitaalka uu daawo noo dhiga nooma u yeelin haddana aad iyo aad ola baahan oon kasuu haynaa wuu ogyahay baahidaayn oonkaayn wuu ogyahay daawala'aantaayn wuu ogyahay nin moogan ma aha si ay ku dhacdayba ilmihii way uga ooman yihiin marka biyihii hadda mara qaar maba la arkaayaba shan iyo tobanka aad soddon aad gadatid maba helaysid horeen biyo nafta waa biyo oo horeenta waxaan rabnaa biyo inaan helno waxaan ku codsanaya axmed aatow iyo jiir ilmaha way naga dhammaanhayaan intaasoo sanaan meeshan deganahay wayna og yihiin mar kasta aatow waa wiilka walaalkaan ahay wuu na ogi baahida annaga waxaan nahay wuu og yahay inaan waxaan rabnaa biyo oo degdeg ee noola keen ceel horta horta waaba asaga waa bahalki karaa in bahalka waayo waxaan rabnaa war noola qoodo ceel noola qoodo horta caafimaadka isbitaalka ayna wakaa uu dhisan yahay toban sano uu dhisnaayo waa iska dudumay kibilaaydaa ku dheeshay wax walba qurun buu noqday waa la rabaadgaray waa la hagaajiyey hadda waa fiican yahay daawaan la'nahay daawo wax noo keena male waxaan rabnaa daawadii iyo leynma dakhtarkii noo noola keena waan ooman bayada shan iyo toban kun labaatan kun yaan ku shubana caagii waxaan ku ku shuba soddon aan ku dhaansana nin baa xalay soddon kun ku shubta biyaha gaariga weyn soddon ku shub soddonki aan biyaha ka gadan haynaa soddon aan ka gadan haynaa soddon kunna waa ku shuba ninka haayan ninka haayan aan haynina warkeeda maba jira haaya marka soddon kun ku shuban haya kii kalena waa iska noqday ilmihii way naga ooman yihiin dadka qaarkiis waa iska noqday oo lacagta waa u waay marka baahidayna aad u weyn waa biyo biyaan u baahanna mashiin nooma qadno ceel nooma qadno war nooma qadno wax biyo meel noo galeen male biyaha baahidayna biyo waa xalay ani naftayda toddoba saac baan yaan gaari cawda gaarigana waan waa gaarigana waan waa marka gaarina lama arkaa gaariyaalka dawladaan ku shubanaa shan iyo labaatan marka qaarkood shan iyo toban oo weliba lagu helayn xoolihii aan qadnayna biyaan u waayna xoolo warkeeda daa dadkii ab oo nooga dhammaanhay amaha marka mulo anab ka umulay anab mulasada kabtan yaan kaga qaadaa gaari iyagoo dhiig qabaana wajeer geya wajeeraan daawo u doonana iyagoo dhiig baxaaya oo cistaalkii wax saasuu u dhisan yahay waxbana daawana kuma haysan dakhtarna ma haysan ilaahay uunto aan haysana male iskuulka ilmihii waa iska aadayin raashin looma kariya raashinka wuu iska dhaqloodahaa wuu yaalaa biyo lagu karinaa male maalmaha hore barkadaa laga jidaa barkadihiina biyo waabuloowa barkadihii shakhsigana biyo waabuloowa macallimiinta waa biyo la-aan wax ay haastaan male baahid waan baan nahaa istaalka saa akala wax ilaahay uuntaan ku haysana male waxaan ka codsanaynaa axmed jiil iyo axmed caatow waxaan ka codsanaynaa fasti kow biyaha nala soo gaarin baahidayna waa biyo baahidayna waa biyo kuna noqo biyo biyaha waxa ku xiga waa caafimaad caafimaad wax aan haysana male marka takhtarna ma haysana daawona ma haysana waxa ina degdeg nalo waxaan ka tirsanahay lag boqol m c ega lag boqol sidii loo aan u dooranay naguma soo noqonin dhow wejigiisa xataa maaba kasaynaba saacadda laga bilaabo kuuro dambe yuu noo soo doonan wax kuuro oon ridaynana male madaxda laga joortay wajeer waxaan ugu baaqaynaa inay biyo nala soo dooraan biyo caafimaad intaba waan u baahana raysukeela haddaan